الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وأصحابي labaatan iyo toddobaad waxaa la yidhaahdaa saciidu bnu zayd ayaa la yidhaahdaa allaahuma allahayow in kunta haddaad tahay xaramtanii mid iga xirmaaniyadoo iga hoojiyey min haada alkhayri khayrkan ballaaran falaa taxrim ilaahayow ha ka hoojinoo ha ka xirmaanin minhu khayrkan ibnii wiilkayga saciida ee saciid ah ilaahayow haddaa aniga kan khayrkaas ballaaran iga xirmaanisay ilaahayow ha ka xirmaanin wiilkayga saciid ah zaydun baa hadalkaa yidhi qaalahu zaydun waalidu saciidin saciid aabihi ah waaye saciidkan aabbihiis waa kuma saciid bnu zayd zayd baa yidhi markuu sii dhimanayey dabeedna hadalkaasaa sii horreeyey aabbihii yidhi saciid see noqda marka saciid baa saciid bifatxi sin saciid waaya waqafa waa istaagay zayd bnu camar bni nufaylin zayd بن cmر بن نufayl baciidan xaa leeyahay mid ka fog can zaxmati الnaasi dadka ciriirigooda yashhadu xaaluu xaadiraya qurayshan quraysh wal xaal hiya qurayshna taxtafilu ay u ixtifaalayso biciidin ciid oo min acyaadiha ciidaheeda ka mid ah meelshi ciriiriga ahayd buu xoogaha ka durkay ee qurayshna ay ixtifaal iyo ciid ay ku leeyihiin fara-aa wuxuu arkay zaydkii alrijaala raggi yactajiruuna iyagoo duubaaya alcamaa'ima cimaamadahii assundusiyata sunduska loo nisbeeyey waa min sundusin wa istabraqin sundus alghaaliyata ee qaaliga ah cimaamadaha qaaliga ah ee sunduska ah iyagoo ku duubaya madaxa buu arkay horta raggii waaweynaa oo meel bay ka qaybgelayaan ciid weynoo waxa weeye cimaamado qaali ah bay madaxa ku duubanayeen reer quraysheed ragga ah ayib wayakhtaaluuna waxay ku xaragoonayeen bilburuudi buruud marada hoos laga xidho alyamaaniyati ee yamaaniyada yaman loo nisbeeyey afamiinati ee qaaliga ah kuwaasna waa wateen go-yaal qaaliya wey ayb wa absara wuxuu kaloo arkay zayd annisaaa dumarkii iyo walwildaana caruurtii iyo dhallinyaradii wal xalqad labisuu ayna soo xidheen zaahiya zaahiya hiyaabi dharka kan u sareeya zaahiya hiyaabi dharka kan u sareeya wabadiica alxulali isku joogyada tan u xeeldheer alxulal waa maxay waa marada kore iyo marada hoose isku nooca xullad baa la yidhahdaa alxulal waayo alxulal wa nadara wuxuu fiirshay ilaana alcaami dadkii hadduu saa u labisay nicmooleydi iyo xoolihiibu eega yaquuduhaa xaalay hogaaminayaan almuusiruuna kuwii tanaadka ahaa oo xoolihii wadaha bacda an xallowhaa intay ugu qurxiyeen xoolaha laftooda geeloo kale bianwaaci ziinati quruxda noocyadeeda waxyaalo dhaldhalaalaya qurux baa xoolihiina lagu soo sharaxay maxay saa u samaynayaan liyadbaxuuhaa inay gowracaan ancaamtan bayna aydi lawhaani asnaamta hortooda in lagu gowraco maalintaas ciidda ah sanamyada inay ku horgowracaan fawaqafa waa istaagay zayd musnidan xaalayaha mid tiirinaya dahrahu dhabarkiisa ilaa jidaari lkacbati kacbada derbigeeda saasou kacbada derbigeedii iskugu tiirso dhabarka u saar oo ninkaa odaygaado waayo aragga ah wa qaala wuxuu yidhi yaa yaa macshara quraysh waryaaya reer qurayshe ashaatu neefkan ariga khalaqaha allaahu ilaahay baa abuuray wa huwa ilaahayna alladii waa midka anzala lahaa u soo dejiyey ariga almadara roobka min asamaa'i cirkana uga keenay farawiyat way cokanaatay way wabaxday wa ambata lahaa ilaahay ariga wuxuu u dhaliyey alcushba daaq min alardi dhulkoo uga dhaliyey fashabicad way dheragtay uma dabadeedna tadbaxuunaha idinkiibaaba gowracaya calaa gayri ismihi magacii ilaahay magacaan ahayn baa ku gowracsa sana magaciis baaba ku gowracsa odaynimo ula hadlayaa oo qaab diini ah innii anigu araakum waxaan idiin arkayaa innii araakum waan idin arkayaa qowman tajhaluuna xaalatiin qole jaahiliina waxma fahmaysaan jaahiliin baa tiin faqaama waxaa istaagay ilayhi zayd waa xilli hore diinta iyo weli lama soo dejin macnaha nebi moxamed alay islat asalaam waxaa kacay ilayhi zayd u istaagay cammuhu adeerkiis alkhadaabu khadaab la dhihi jiray waalidu cumar bni اlkhadaabi cumar bn khadaab aabbihii baa kacay waana garan ka dhaa ninkaas macnaha awoodiisa iyo jurmigiisa intuu leeyahay iska qiyaasi kadha adu maada arag laakiin waay waa kacayo faladamahu waa dharbaax gacantii ballaarnaydee ninkaasi lahaa carabtuna waa cajaa'iba buu hal mar ku soo qaado wa qaala wuxuu yidhi tabban laka hog iyo khasaara ku ahaaday maa zilnaa kamaanan zuulin nasmacu minka inaan kaa maqlayno haada albadaa'a carabdheeridan waayahan hadalla inaad ku hadhadlayso carabdheeri ah waayahan waa waa maqlayna wanaxtamiluhu haddana waa iska dulqaadanayna waxaa ku hadashidba xataa nafida nafida ilaa uu ka dhammaaday sabrunaa sabirkanagii sabirka hadda naga dhammaaday marka saasaan kugu dilay uma aqraa wuxuu ku diray intaa kagama harine bihi zayd wuxuu ku diray ninkii ahaa khadaab sufahaaa qowmihi qoomkiisa kuwii caqligaabka ahaa fa aadowhu way dhibeen zayd naftay u keeneen walajuu waxay u dhibgeliyeenoo ku khasbeen may walajuu waxay ku taagnaadeen fii idaa'ihi dhibiddiisa kama noogin dhibtiisiibay ku madax tiiriyeen xataa nasaxa ilaa uu ka qaxay zayd ka guuray can makkata magaalada maka waltaja'a uu magan galay oo u dunmay ilaa jabali xiraa'a buurta xiro la yidhaahdo buu aaday buur fog dhowr kilomitr baa la soconaya fawakala bihi fawakala wuxuu u wakaashay bihi ninkaas zaydoo buurta galay alkhadaabu khadaabkii dharbaaxayay daa'ifatan guuto oo min shabaabi qurayshin quraysh shabaabkeedii dhallinyaradii quraysheed ba wuxuu yidhi idinka hawshaan iiga filnaada anuu nin odayan ahay nabadoone nimankaan ma ujeedaan idinkaa idiin diray ninkaa buurtaa galay maxaa samaynaysaan liyaxuuluu inay kala teedahaan duunahu ninkaa iyo wa duuna dukhuuli makata maka soo geliddeeda ninkaa magaalada iyo meelda jooga yousan imaan magaaladaa ma soo geli karo inta wadooyin ah ka hortaagnaada go-doomiye fa kaana wuxuu ahaa laa yadkhulahaa zayd kaan soo gelin maka ilaa siran qarsoodi mooyaane xilli dambe iyo xilliisan arkayn iyo mooyaane uma ina zayda bna camar bni nufaylin ninkii zayd binu camar bini nufayl ahaa ijtamaca wuxuu la kulmay fii kaflatin si lama filaan ah macnaha waa maxay aan kuugu celiyo wuxuu la kulmay ijtamaca fii kaflatin halmaansanaan oo min qurayshin ka ahaatay qurayshtii iyo dhallinyaradii raadinaysa iyagoo aan ogeyn aan ka warqabin macnaha kaflo kaga sugan buu wuxuu la kulmay ilaa kullin mid kasta oo min waraqat bni nowfal ninkii waraqa bini nowfal ahaa wuu la kulmay wa cabdilaahi bini jaxshinna waa la kulmay wa cuhmaan binulxaarisna waa la kulmay wa umaymata binti cabdilmualibina waa la kulmay cammatii muxamed bni cabdillaahi nebi maxamed eedadiis ah gabadhaas wajacaluu waxay gudagaleen raggaas haddou wada is arkeen yatadaakaruuna inay sheeg sheegayaan maa shayga hariqad ay ku qarqoonaatay hariqad ay ku haftootay hariqad ay ku hafatay fiihi dhexdiisa alcarabu carabi oo min adalaali baadinimaha horeedheh ummaddan iyo bulshada aan ka dhino dhalannay waa dhumeen baadinimada sida qof bad iyo biyo ku dhacay oo ugu qarqoomo ugu hafto oo kalaa wax dalaalaa liqday baadinimaa liqday waa ku hafteenba ma noola waa muquurteen toobig waxay hayeen meel khaldan faqaala zaydun baa wuxuu ku yidhi liasxaabi dee waraqaan kaaga soo qabanaya waraqa binu nowfal waa khadiijatu lkubraa khadiijo bintu quweylid in adeerkeed kow marka waa ninkii markii nebigu alayh salatu asalaam jibriil markuu nebiga u yimid ay u keentay ay tiri dhegeyso ismac min ibni akhiik walaalkaa wiilkiisa wuxuu leeyahay dhegeyso waxbuu ark wuxuu arkay iyo wuxuu la soo kulmay oo yidhi waa khayrwadihii baa u yimid iyo naamuuskii yaa haddaan joogi lahaa marka qoomkaa yaa ku dhibayaan ama ku saarayaan nasri weyn oo mu'azar ah xoog leh baan kuu gargaari lahaa marka isagu diinta nasraaniyadu haysta dadkan kalena waad garatay dee cabdullahi binu jaxshi cuhmaan bin alxaarif umaama bint cabdilmualib adugu raggaas markay hadleen faqaala zayd baa wuxuu ku yidhi liasxaabihi raggii meesha joogay innakum idinku wallaahi lataclamuuna waxaad ogtihiin anna qowmakum qowmkiin laysuu inay laysuu inaysan ahaan calaa shayin waxba kabbe lama joogaan waxba ma hayaan diin ah wa annahum iyagu akhda-uu waa gafeen diina ibraahim nebi ibraahim diintiisana waa ka weecdeen wa khaalafuuh waa khilaafeen fabtaquu dalba idinku lianfusikum naftiinna diinan diin diinkaasoo tadiinuuna bihi aa ka diin yeelataan idinku waan maaro ma haysaane idinku diin raasada in kuntum haddaad tihiin taruumuuna kuwa doonaya annajaata badbaado badbaado haddaad rabtaan ordaya diin u doonto carada ordoo cilmi doonta iyo diin meeshaa fadhiinine meelaha aada raxla rixlaa la galaayo meelaha orda diin u doonto fahaba rijaalu raggii waa boodeen alarbacatu afarka afartaaha ila alaxbaari caalimiintii yaa axbaar oo min alyahuud raggii axbaarta ahaa culimmadii yahuud bay ku kala dhaqaaqeen iyo wanasaara nasaarada wadaadadoodii iyo wakayrihim oo min asxaabilmilali dadkii diinaha asxaabtooda ahaa diinaha yaa haysan jiray yaltamisuuna iyagoo ka dalbay cindahum wadaadada agtooda alxaniifiyata tii toosnay toosnaanta loo nisbeeyey diina ibraahim ya la nebi ibraahim wuxuu ahaa xaniifa muslima maa kaana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walaakin kaana xaniifa muslima amaa waraqat bnu nowfal fatanasara isagu waa nasraanoobay nasaarow noqda wama cabdullaahi binu jaxshi iyo cumaan binu xaaris falam yasilaa ilaa shayin waxba iyaguma gaarin meelna ma tegin waxba ma helin cidna uma tegin waama zaydbna zaydu bnu camri bnu nufaylin ninka la yidhaahdo fakaanat lahu waxaa isaga u ahaatay qisatun qiso weyn falnadac aan u dayno uga tagno lahu isaga alkalaamka hadalka liyarwiyahaa sow liyarwiya soo u wariyahaa qisadaas lana annaga isagaan uga baxaynaa majaalka ha noo sheego isagaa garanaya qaala zayd bnu camr isagii baa hadlaya wuxuu yidhi waqaftu waxaan ku dul istaagay waaya oo bartay waqaftu waxaan bartay hadda maanta ka dhiganta cala alyahuudiyati iyo wanasraaniyati labadaba waa bartay diin buu raadinaya faacradtu canhumaa labadiiba waa ka jeenstay id lam ajid kama helin fiihimaa dhexdooda maa shay adma-inu ileyhi aan ku xasilo wax aan ku xasilo kuma arag wajacaltu waxaan gudagalaa adribu inaan wareegayo safrayo fil aafaaqi jihooyinka baxhan baari darteed can millati ibraahim nebi ibraahim diintiisa aan baarayo xataa sirtu ilaa aan gaaray oo ahaaday ilaa bilaadi shaam reer shaam fadukira lii waxaa la ii sheegay raahibun nin raahiboo suufiya kaasoo cindahu agtiisa cilmun cilmi weyn uu yahay min alkitaab kitaabka xaggiisa nin aqoon leh waryaa aqoon leh nin aqoon laa la ii sheeg faataytu waa u tegey faqasastu calayhi waxaan uga qisooday amri arrinkaygi diin baan raadinaya baa idhi faqaala wuxuu yidhi araaka waan ku arkayaa turiidu inaad doonaysi diina ibraahim yaa akhaa makata wiilka reer makaadow yaa wiilka reer makaad diintii nebi ibraahim baa raadinaysaa waa kuu jeedaa qultu waxaan idhi nacam ha daalika kaasi maa kii weeye abqii aan dalbayo isagaan doonayaa faqaala wuxuu yidhi innaka aduu tadlubu waxaad dalbaysaa diinan diin diinkaasoo laa yuujadu lyowma maanta aan la helaynin diin aan maanta joogin aan weli la soo dejin baad raadraadinaysaa walaakina ilxaq waxaad haleeshaa bibeledika magaaladaadii makaad fa ina allaha ilaahay yabcadu wou soo dirayaa min qowmika tolkaada xaggiisa man buu ka soo saarayaa yujadidu cusboonaysiiya diina ibraahima nebi ibraahim diinkiisa faidaa adrakathu kaa markaa haleeshid faltazimhu laazim ku dheg kaa ku dheg kutubtii hore wax ka yaqaanaa kitaabka u baarayaa waxaa imaan doona iyo nebiyadana soo saaraya iyo arrintaasaa imaanaysa buu yidhi ku dheg maka iyo xaggaa iyo tolkaaga ka imaanaysaa noqo diin hadda aan la helayn diintii nebi ibraahim baa raadinaysaa mana joogto hadda diintii nebi ibraahim qofkaas la soo saari doono cusboonay siin doona fa facala waa falay maxay tahay faqafala miya faqafala zaydun zayd waa noqday safarkii waa ka noqday raajican xaaliya miduu noqonaya ilaa makata magaalada maka yaxudu xaalow boobsiinayo alkhudaa tilaabooda iltimaasan raadin darteed linnabiyi lmawcuudi nabiga la yaboohay walyowmi almawcuud nabiga la yaboohay yaa ayuu raadinaya walamaa kaana markau ahaaday meelaa u faraxsantahay markaa ku soconaysa inaad tilaabada hadda ka gaar baa isleeda albaabka lagaa xidhina hadiiba waay meelaha qaar lagu degdegaa jira walamaa kaana fii bacdi dariiqihi wadadiisa dhexdeeda markau marayo bacaa allahu ilaahay baa soo diray nebiyuhu nebigiisii muxammadan calayhi salatu salaam bidiini lhudaa iyo walxaqi waana ilaahay nebi moxamed la soo diray ninkaana waa sii socdaa raahibkii warkau sheegay baaba haddiiba nebi maxamed baa la soo diray laakina zaydan zaydkii meesha marayay lam yudrikhu nebiga ma haleelin id cilaah kharajad calayhi waxaa dushiisa ku soo baxday jamaacatun koox oo min alacraabi reer baadi ah faqatalat way dishay hu oo zayd ah qabla an yabluqa uu gaaro horteed makata magaalada maka wala burcada baana jidgooyo u samaysa dhexda ninkaa magaalada u socdoo xaggana ka yimid shaam dhexday u galeen waxbaa waddada loo galay soo ma maqasha intaas dhexday u galeen isagoo aan nebigii iyo meesha u socday diintau raadinaya gaarin bay dileen kuwa reer acraab oo engegan oo waaga dee diina lama soo dejina alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan weeyaan ashaddu kufran wanifaaqan kuwa ku bannaan oo balaayo ah baa dhexda u galay ilaa reer baadiye badan oo fiican baa jiro fiican iyo wey diinta ku fiican ayib sidaa markay dhacday oo ay dileen qabla an yabluqa maka isagoo aan maka gaarin wa taktaxila wa qabla an taktaxila intaysan ku indha kuulan caynaahu labadiisa indhood biru'yati rasuuli illaahi sala allahu alay slm nebi moxamed arkidiisa indhihiisa iyagoo aan ku qabowsan bay dileen wa fii maa xilli kaana wahaaday zaydun zayd yalfidu inuu saarayo inuu tufayo anfaasahu alakhiirata fiiftiisa u dambeysay yaa anfaasahu neefyaalkiisii alakhiirata u dambeysay macnaha aaryadii u dambeysay fiiftii u dambeysay ay dhahaan dadku markay nafta ka sii dhacaysay buu rafaca basarahu ila samaayo cirko indhaha u taag wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allaha yow in kunta haddaa tahay xaramtani midiga xirmaaniyey min haada alkhayri khayrkaa weyn oo aanu socday nebi moxameda falaa taxrim ilaahayow haka xirmaanin minhu khayrkaas ibnii wiilkaygii saciidan ahaa dee wiil yaroo saciid la yihahdo saciid ibnu zayd baa la yihahda ilaahu kaas wax xambalada kale ku jiraan ee gaalnimada ka ilaali oo khayrka haka xirmaanin saciidkaasi wuxuu noqon doonaa tobankii jannada loogu weli magaciisa ma garata tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mida weeye wa sacdun wa saciidun saciid weeye saciid ibnu zayd bin camr bn nawfal saa ula soco washaa allahu ilaahayna wuxuu doonay subxaanah an yastajiiba inuu ajiibo dacwata zaydin zayd ducadiis famaa in qaama ras- famaa in qaama rasuulu calayhi salaatu wasalaam nebiga ilaahay maba istaagin yadcu naas xaalu dadka ugu yeeraya ila alislaami xataa kaana saciidu bnu zayd ilaa uu ka ahaaday fii daliicati man dad caaradkood aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay wasadaquu sadaqay risaalata nabiyihi nebigiisa risaaladiisa sala allahu calay wasalam caaradkii hore dadkii nebiga rumeeyey baa wiilkii ka mid noqda ilmahaada bal arag waxa ula fikraysay khayr iyo wanaag iyo diin iyo iimaan ya walaa qarwa wax lala yaabo maaha walaa qarwa hala yaabin wax lala yaabo maaha faqad nasha'a saciidun saciid inuu caaradka ka islaama hala yaabin maxaa yeelay saciid wuxuu ku soo barbaaray fii beytin guri gurigaasoo yastankiru inkira maa shay kaanad ay ahayd calayhi dusheesa qurayshun quraysh oo min adalaali baadinimo ah wixii quraysh baadinimadii haysatay guri laga inkirsan yahay oo dadka laga dhahor ruux maxay samaynayaan wax la ceebeeye ah bay kusoo barbaareen ilaa ilmo kasta guriga kusoo barbaaro waxa laga sameeyo oo waxay sameeyaan buu garanayaa maogta waka gurigaas kusoo barbaara waaya warubbiya waxaa lagu soo barbaariyey fii xijiri abin aabbe dhabtiis kaasoo caasha xayaatahu noloshiisa noolaaday walxaal huwa isagu yabxau can ilxaqi xaqa u baray nin weligiis noloshiisa ku qaatay isagoo xaq raadisa gurigiisaba kusoo barbaaray saciid waay waa markay ka sheekaynayaan qof dhintay taariikhdiisa iyo muxuu ahaa iyo taarikh nololaadkiisa guri saasoo ahaa ama doo qof diineed ah guri diineed guri cilmi guri kada guri dowladeed siyaasadeed kadaa fulaan qofba waxbay ku sheegayaan mogta wamaata waa dhintay ninkaas zayd ah walxaal huwa yarkudu ou ruclayna macnaha ordayo laahifan xaal u yahay mid noogsan ama neef tuuraya waraa alxaqa xaqa gadaashiisa isagoo ordayo oo u socdo mako oo xuurtaysanoo xaq raadinaya ayuu dhintay walam yuslim ma islaamin saciidu ninka saciid la yidhaahdo waxdahu keligiis xaal uu yahay wainamaa aslamad waxaa islaamtay macahu maciise zawjatu xaaskiisii faatimatu la dhihi jiray bint اlkhaaabi faaimo bint اlkhaaab ilaa ninkii zayd ahaayoo la dharbaaxayey oo saciid dhalay saciid wuxuu guursaday ninkii khadaab ahaa gabar uu dhalay oo cumar walaashiisa cumar bin khadaab walaashi waay waka khadaabkaasina waa ninkii dharbaaxayey saciid aabbihiis waana isku qoys ukhtu cumar bin khadaab waqad laqiya wuxuu la kulmay alfataa wiilkan dhallinyaradaa alqurashiyu qurayshiga min adaa qurayshi min adaa qowmihi qoomkiisa dhibtooda maabuu la kulmay kaana ahaaday khaliiqan mid dow ah khaliiqan mid mudan ya an yaftinahu inuu ka fidneeyo can diinihi diintiisa dhibaato ninkaa diin looga fidnayn karo waa la mariyey wey ujeedku walaakina qurayshan quraysh nimankii la dhihi jiray bedelan iskaba dhaaf baan dhahaynaa erigan bedelan iskaba dhaaf min an tasrifahu inay ka iisho ninkaa saciida can ilislaami islaamnimada inay isaga ka kaxaysa iskaba dhaafe istidaaca isagii baaba wuxuu awooday huwa isagii oo saciida iyo wa zawjuhu xaaskiisii waxay awoodeen an yanzicaa inay ka soo siibaan minhaa quraysh inay kala soo haraan rajulan nin ninkaasoo min afqali rijaalihaa raggeeda ninka ugu culays badana wasnan xagga wasanka wa ajalihim ninka ugu weyna khadaran xagga khatarta in iyaga laga kaxeeya islaamnimada iska daa iyaga quraysh nin weyn oo muhiima oo miisaan culus kala soo haray oo khatar ah miisaan culus ma kafad baa cid saaraysaa hebel baa ninkaas waa nin miisaan le inuu ku yeera ninkaas waa nin miisaanka hadalku dhanka u socdo ula soco waa meesha luqa alcarabiya lagu hadlayaa waay xayu meeloo kaanaa labadan isqabtay ay ahaa ay noqdeen sababan sabab ay u noqdeen fii islaami cumar ibn اkhadaab ninka waa kee cumar ibn khadaab diinta ragga sabab ugu noqday waa ninkaa seedigiisa oo saciid ibnu zayd ah iyo gabadha walaashiisa oo ah magaceedu faadimo soomahayn gabadha iyada ah faadima bint اkhadaab cumar bin اkhadaab iyagii baaba nin weyn kala haray wadaca saciid bnu zaydin ayaa dejiyey daaqaatii awoodiisa alfatiyata ee dhallinyarada ashaabata ee curdanka ah kullahaa dhammaanteed awooddiisii o dhan wuxuu iskugu geeyey fii khidmati lislaami islaamka khidmadiisa id cile inahu ninka saciida aslama waa islaamay walxaal sinuhu da-diisu lam tujaawis aysan dhaafin alcishriina labaatan sano bacdu weli labaatan sano isagoo aysan weli dhaafinba islaam fashahida maca rasuulilaahi nebi maxamed maciise wuxuu xaadiray sala allahu calayh wasalam almashaahida kullahaa dagaaladii dhammaantood ilaa bedran dagaalkii beder mooyaane beder ka jir faqad qaaba waa ka maqnaa can dalika alyowmi maalinkaa isagaa liannahu saciid kaana wuxuu ahaa fii muhimmatin arrin kallafahu oo u diray iyaha arrintaas annabiyu nebi maxamed calayhi salatu wasalaam arrin lagu waxaa laygu kallifay bay dhahaan waxa arrin nebigu ku kallifay oo u diray buu jiray maalinta beder dhacayso ninkan saciida wa ashama waana qayb siiyey maca almuslimiin may waashama wuxuu ka qayb qaatay maca almuslimiina muslimiinta macooda fi istilaali carshi kisraa ninkii kisre la dhihi jiray carshigiisii iyo madaxtooyadiisii siibideeda ya meeshii qaadisiya la dhihi jiray qaadisiya carshiga madaxtooyada in la siibo oo dowladdaasoo dhan laga qabsado ayuu muslimiinta kala qayb qaatay wuxuu kaloo kala qayb qaatay wa taqwiidi mulki qaysara ninkii qaysara la dhihi jiray mulkigiisa wiiqidiisa taqwiid mulkiga in la wiiqo awooddaa laga wiiqay ma maqasho awoodda laga xayuubiyey in awoodda laga xayuubiyana waa ka qayb qaatay waay intaa markay dhacday malaha sheekha kitaabka qoray nin carabi kula midaba waa hadduu jiraba tacbiiraadka uu isticmaalo ayib waa nin cajaa'ib wa kaanat lahu waxaa u ahayd saciid fii kulli mowqicatin dhacdo kasta oo khaada uu mukhuurtay khimaaraha khaada ay mukhuurteen khimaaraha moolkeeda almuslimuuna ay mukhuurteen mawaaqifu mawaaqif ayaa isaga u ahaatay mawaaqiftaasoo gurun muuqata mashhuudatun la xaadiro kuwa waaweyn macnaha wa ayaadin gacno biidun cadcad maxmuudatun la mahadiyo gacno muuqdoo la mahadiyo buu ka geysta waay gacnow ka geysta ayaad waa gacno wey waay walacalla waxaa laga yaabaa arwaca buduulaati geesnimadiisa midda ugu yaabka badan tilka alatii taa inay tahay sajalahaa ou qoray xariiqay casharka ou qoray yowma yarmuk waxaan markay hadlayaan waxay dhahayaan haddaysa qoladaasi nadayn cashar baan u dhigaynaa casharkii maaha cashar la iska akrinaya kitaaba usoo fadhiisatay waxa weeyaan waa dagaalada loo isticmaalaa cashar lama halmaamaan baan siin doonaa beri fulaan dowlad fulaan casharka maalintaas iyo duubay sajalaha macnaha dhigay baa laga yaabaa inay tahay midda ugu yaabka badan falnatruk aan uga tagno lahu isaga alkalaama hadalka liyaqusa calaynaa inuu nooga qisoodo darafan dacal oo min khabari daalika alyo maalinta isagaa warkeedi ah bal qeyb ha nooga bidhaamiyo lama wada gun gaari karee qaala saciid bnu zayd ayaa wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaaday yowmal yarmuuki maalinkii yarmuuk markuu dhacay waay waay alyarmuuk waay ma golan hight baa yidhi golan hight waa meel halkaan oo laysku haysto waaya yahuudda iyo carabta suuriya iyo waay kunnaa waxaan ahayn buu yidhi annagu haddaan muslimiin nahay maalinkaas arbaca wa cishriina alfan afar iyo labaatan kun aw naxwan min daalika amba waa u dhoweyn fakharajat lana ruumu reer ruum baa noogu soo baxay bicishriina wa miati alfin boqol iyo labaatan kun horta boqolka kun iyaga waaba ka badan yihiin annagu labaatan iyo dhowr kun baa naha laakiin kuwaani maxay kusoo baxeen boqol iyo labaatan kun qiyaastii sagaashan iyo dhowr kun bay ka badan yihiin gaala tiro badan ah wa aqbaluu calaynaa waana soo qaabileen reer ruum bikhudan tillaabooyin haqiilatin culus ciidan jiitamayo iska guurguuranayo tiradii ka bato bidhaantiisu aysan qarsoomayno kaanahum waxaaba moodaa aljibaalu buuro oo tuxarikuhaa ay dhaqdhaqaajinayso aydin gacanoo khafiyatun qarsoon waxaa moodaa wax un wax aadan u jeedin dhaqdhaqaajinayaan gacno qarsoon oo kale ah oo buuro ah tiro badnaanta waa col iska soo madow iska soo muuqda tiradii ka batay ciiddoo dhaqaaqday wa saara amaamahum hortoodana waxaa soconayay ciidanka gaalada al asaaqifatu kuwii ma garanaysaa wadaadada ahaa kul waxaan dhan waa wadaado alasaaqifatu kow dheh walbadaariqatu laba dheh walqisiisuuna walqisiisuuna wadaadadu waa kala waa kala taytalee ma ogtahay wadaad sheekh mucallim mufti qaadi soo lambaraa kala jira waxaani waa kala darajo weyihiin wadaada diineedye weeye laakiin kulligood waxa weeyaan waa wadaado iyo culimo iyo baadiriyaal ya lanna minhum qisiisiina wa ruhbaana alqisiis waa nimankaa nas maaragtay nasaarada ah wadaadadooda kuwan xukumo oo kaniisadaha iyo waxaasoo dhan oo magac adag leh oo khatarka ah kuwaasaa ku jira oo kale waayahay yaxmiluuna xaalay wadaadadaasi xambaarsan yihiin asulbaana calaamatu krishtanki sanam balaayadii bay wataan walxaal hum iyagu wadaadadaasna yajharuuna ay la dhawaaqayaan bisalawaati ducooyin boqol iyo labaatanka kun oo ciidankaaba horboodayaan wixiina waa ku dul wataan calaamadoodii sanamka waana ducaynaya waa qaylinaya waay fayuradiduhaa waxaa celcelinaya ducaday qaadayaan aljeyshu ciidanka min waraa'ihim gadaashooday ciidankuna uga qaadayaan kuwaana markay ku dhawaaqaan ka daba qaadayaan adigu qof muslim oo takbiir iyo talbiye qaadaya si looga daba qaado kalaa taqaanaa oo saxda ah iyaguna waxoodaan bay kuwaani ka daba qaadaya walahu waxaa ciidanka u ahaaday haziimun baa u ahaaday guux guuxaasoo ka haziimi racdi unkadka guuxiisa oo kale higigta wax yeeray waxaasoo dhan baa isla qaadaya dee unkadkaasoo lama yaqaan iyo sida uu qaraaco waxaasoo kalea gadaal ka yeeraya xataa marmar baa ciidanka kale iyadoo aan waxba la ridin niyad jabka waxa yeeraya keliya ay dhici kadhaa inuusan dagaalamin oo meesha ka baxo waxaa soo yaacaya markii la arko waa gaal waaya gaalacad iyo gaalmadow iyo balaayo dhawaya falamaa ra'aahum lmuslimuuna muslimiintu markay arkeen can xaalihim xaalkooda haadihi ee tana gaalada xaaladooda haalathum waxaa macnaha wareerisay karatuhum tiro badnaanta gaalada wa khaalada quluubahum qalbiyaashoodana waxaa dheehay shay-un shay on min khowfihim ka cabsidooda cabsi baa gashay cinda dalika arrinkaa agtiisa qaama waxaa kacay abuu cubayda binu ljaraax jannadaa lagu bishaareeyey maxaa uga jira mar hadduu janno hayso waxaan dagaala waa la geli laha haddii qofku ogaya xaq iyo inuu ku gelayo diin qofna naf ma rabeen daacada laakiin wixii baa balaayo wada ah oo aan khayr lagu arag waxaa kacay saxaabigaana kacay yaxubu lmuslimiina muslimiinta xaaluu ku boorinayo cala alqitaali dagaalka faqaala wuxuu yidhi khudbadiisii cibaad allaahi addoommadii allow unsuru llaha ilaahay u heeliya diinkiisaa looga jeedaaye yansurkum ilaahay idin hiiliyeene wayuhabbit aqdaamakum ilaahay gomadihinnana waa sugayaa sugeene cibaad allaahi ilaahay addoommadiisaow isbiruu sabra fa ina sabra sabirku manjaatun badbaado weeye min alkufri looga badbaado wa mardaatun raalli ahaansha u yahay lirabbi rabbiga weyn wa madxadatun difaacidba u yahay lilcaari ceebta qofka sabro aan cararin ceebti waa si waa isdaayeen ceeb soo gaari mayso si kale waa carari baa leeyahy wa ashrucuu la soo baxa arrimaaxa warmaha wastatiruu waxaad isku asturdhaan bituruusi gaashaamada war gaashaanka wax soo iskaga dhiga idinkuna la soo baxa leebabka walzamuu waxaa laasimtaan idinku assamta aamus waxaan qaylinaya ma ujeedaan shib dhahaya ilaa min dikri illaahi ilaahay xuskiisa mooyaane caza wajalla waaye oo fii anfusikum naftiinna dhexdeeda ahaatay hoos ilaahay u xus meeshaan ducada waa la aqbalaya kale mar haddii dagaalka loo soo istaaga xaqaaya iyo marka roobku da-aya iyo shib dhahaya hoosna ilaahay u xus ayb xataa aamurakum ilaa anigu aan idinka amraayo in shaa allahu allah hadduu doono anigana amarkayga suga qaali saciid wuxuu yidhi alla geysasana muxuu dagaal yaqaan markaa aragtay saxaabigan taariikhdiisa isaga iyo khaalid bin waliid iyo abu cubayda bin aljaraax waaye saciid wuxuu yidhi cinda dalika arrinkaa agtiisa kharaja rajulu nin baa soo baxay min sufuufi lmuslimiina muslimiinta safafkoodii buu ka soo baxay waqaala wuxuu ku yidhi liabi cubayda wuxuu ku yidhi inii anigu azmactu asmactu anigu buu yidhi waxaan go-aansaday calaa an aqdiya amriya amarkaygaba inaan gooyo asaacta iminka waay inaan hadda dhintaan doonayaa fahal laka ma kuu ahaatay min risaalatin wax warag fariina taasoo tabcahu aada u dirayso bihaa fariintaas ilaa rasuulilahi nabi maxamed sal waa dhimanayaa nebigii baan ka daba tegayaa wax fariina ma ifarasaa waa socdaay faqaala abu cubayda wuxuu yidhi nacam haa tuqri'uhu waxaad akhrinaysaa minii aniga xaggayga iga gaarsii wa min almuslimiina muslimiintana waxaad ka gaarsiisaa assalaama salaam wa taquulu lahu waxaad u dhahdaa yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiyow inaahana wajadnaa waan helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbiganna wuxuu noo yabohay xaqan dhab baan ka helnay rabbi yabohiisii oo dhabax baan haynaa waay qaala saciid wuxuu yidhi famaa in samictu ma maqal kalaamahu hadalkiisii ninkaa isagaa wa ra'aytuhu maana aan aragay yamtashiqu isagoo soo siibtay xusaamahu seeftiis hadalka haddaan maqlay oo arkayba seefti inuu la soo baxay oo wayamdii aaday ilaa liqaa'i acdaailah ilahi cadowgiisa la kulankiisa xata اqtaxamtu ilaa an ana isku dhuftay ila alardi dhulka anigiina wuxuu yidhi dhulkaan isku turo xoog baan dhulka iskugu dhuftay wajafawtu waxaan ku jilba joogsaday wajafawtu waan guur guurtay calaa rukbataya labadeyda low ninkii hadalkii ma lahaa haddeer intay isbedelay oo dhiigu dhaqaaqay oo dhulka isku dhuftay oo lowyaha ku guurguurtay oo wa ashractu rumxiya warankayga la soo baxay wadaca baan la soo baxay warankayga wadacantu waxaan wareemay awala faarisin faras ku taagna kii u horreeyo aqbala cali inaan soo qaabilo gaaladaha ninkii u horreeyey oo gaal ah ayaan ku ku nishaaba uma wasabtu waan booday cala alcaduwi waan ku sii booday walxaal qad intazaca allahu ilaahay ka siibay kulamaa shay dhammaantii fii qalbii qalbigay ku jiray oo min alkhowfi cabsiya marka hore aad soo socotaa cabsida qocdida ku qabta marka haddaad shayga bilowdo bis waaba ku dubaaxintaa kaa tegaysa adoo dhanba caag dagaalamayaad waa cabsidii dhan baa iga baxday maba kala jecliyo cabsidii waa iga baxday fahaara annaasu dadkii waa boodeen dhammaantood fii wujuuhi ruumi reer ruum wejigoodii wamaa zaaluu kama zuulin muslimiintu yuqaatiluunahum reer ruum inay la dagaalamayaan xataa kataba allaahu ilaahay ilaa uu u qoray lilmuslimiin lilmu'miniina mu'miniintii an nasra guush allahu akbar boqol iyo labaatan gaal baa laga adkaada waana labaatan kun iyo wax yar afar iyo labaatan kun meelahaas muslimiintu ma suuraysan kadhib mana matalan kadhib waa haadihi suwar min bacdi alwaqaac waa dhambaalla ama muuqaallo yar waay shahida wuxuu xaadiray saciid bnu zayd bacda daalika mar kale intaa dabadeed fatxa dimashqa magaalada dimashqo la yidhaahdo furashadeeda waa magaalo cajaa'ib oo aa la yaabaysa waaye aa la yaabaysa magaaladaas waa adduunka weligii soo jiray iska camirna milladun la waa hore waay diinihii nebi ibraahim iyo ambiyada ilaahay iyo dhulkii shaam joogi jireen weligeed kumanaan iyo kumanaan sano uu misna raadad hore yaallaan dhulalkaas fala- falamaa daanat lilmuslimiina markay u hoostimi u hogaansatay dimashqa muslimiinta bidaacati adeecid jacalahu abu cubayda bin ljaraax abu cubayda bin ljaraax saciid wuxuu u ka yeelo u magacaabay waaliyan calayha bara saabkii dimashqo saciid ibnu zayd fa kaana wuxuu ahaaday saciidkaasi awala man qofkii ugu horeeyey weliya u maamulay weliya tawaliyay imrata dimashqa dimashq madaxnimadeedii min almuslimiin imaam nawowina meel u dhow buu ku aasan yahay waxayraa loo socdaa gaaraa waxay raacaysaa dhag nawaa baa tegaysaa nawaa qaryatun fii hunaak waayata imaam nawowi baa laga sheeka keenaya waay dadku waa kala duwan yihiin alimaam alkabiir almuxadis alfaqiih waay wa fii zamani bani umaya waa damboo xilligii umawiyiin miyaan ku dhahay reer bani umaya waqacat waxaa u dhacday lisaciid bnu zayd xaadiatun dhacdo dalla ahlu yariba reer madiinaba dadkeedii yataxadauuna biha ay ka sheekaynayeen zamanan awiilan muddo dheer sheeko waxaa dhacday muddo dheer la hadal hayn jiray maxay ta daalika arrinkaas anna arwa binta uways gabar la dhihi jiray arwa binta uways zacmad waxay sheegatay waa zacmiye anna saciid bna zayd ninka la yidhaahdo qad qasaba shay-an wuxuu iga boobay xoogaa min ardiha qad qasaba inuu dhacay shay-an wax oo min ardiha dhulkeeda ka mid a dhulkooda laysku qabsanaya waxaan dhul baa la iga jiraa bay tiri ninkaanaa dhul iga haysta wadammahaa inuu dhulkaa u dumay saciidna ilaa ardihi dhulkiisa dhulkiisa buuna ku darsaday wajacalad waxay guda gashay taaluuku inay celcelinayso daalika warkaas bayna almuslimiina meeshay tagtaba oo ninkan dhul buu iga jira ayaa iga qabta wa tataxadad bihi warkaa inay kaga sheekaynayso meeshay dhaqaaqdaba taluuku inay saa ugu walaaqaysa way carabkeeda meeshay tagtaba waa ninkii bay wax ka sheegaysaa uma rafacad amrahaa amarkeedii waxay markii dambe usoo kor yeeshay ilaa marwaan bin alxakam waa nin la yaqaan marwaan bin xakam bay u timi oo waa kuma waalilmadiinati almunawara magaalada madiina almunawara almusharafa barasaabkeedii ba u timi fa arsala ilayhi marwaanu marwaan wuxuu u diray saciid unaasan dad yukallimuunahu kala sodla fii dalik war gabadhan kaa dacweynayso war dhulka kugu sheeganayso war saciid warsee waxay yihiin fa sacba alamru amarkii wuxuu ku adkaaday calaa saaxibi rasul lla sl nebi maxamed saaxiibkiisa arrinta waa ku adkaatay culays war waxaan balaayadan beentaan war waxaan xaaladii waa ku adkaatay waa nin janno lagu bishaareeye dhulka soconaya waqaala wuxuu yidhi yarawnanii waxay ii malaynayaan ii arkayaan yarawnanii ma waxay ii malaynayaan adlimuhaa gabadha inaan dulminayo kayfa seebaan adlimuhaa u dulminayaa walxaal qad samictu aan maqlay rasuulallaahi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay man dalama shibran taaka qofkii dulmiya oo min alardi dhulka ka mid ah duwiqahu waa loo qoorgeliyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada min sabci ardiina min sabci ardiina toddoba dhul baa qoorta loo suraa taa ka dhula qofkii dulmi ku qaata waxaa lagu faafiya ummaddo dhan xadiidkan taa ka dhula qofkii dulmi ku qaata qoortaa loo geliyaa toddoba dhul anoo kaa maqlay buu yidhi nebi maxamed ka maqlay see baan u qaadan karaa dhul dulmi ah saasay iyagu malaynayaan anna saasaanba nebi ka hayaa calayh salatu wasalaam allaahumma allah ayow innahaa gabadhaasi qad zacamad waxay sheegatay weli ilaahay way xagga rabbiba marka ba u jahaysa annii anigu dalamtuha inaan dulmiyey bay sheegatay fa in kaanad hadday tahay kaadibatan mid been sheegaysa wayba tahaye faacmi basaraha ilaahu indhaha tir wa alqihaa ilaahayow ku tuur fii bi'rihaa ceelkeeda wa alladii ceelkaasoo tunaasicunii fiiha igula murmayso dhulka igu haysato ceelka ku yaalla ilaahu ku tuur ha ku dhacdo wa adhir ilaahayow muuji misna min xaqii xaqayga nuuran nuur ku muuji nuurkaasoo yubayinu lilmuslimiina muslimiinta u caddeeya annii anigu lam adlimha inaanan dulmin ilaahu inaanan dulmin caddee oo noo kala qeex dhulka adaa garanaysaa ku caddeynay sida lam yamdu ma tegin calaa dalika kayru qaliilin wax yar waxaan hayn wax yar ka bacdi xataa saara alcaqiiqu togi caqiiq la dhihi jiray wuu madiina ku yaallaa ilaa uu dareeray tog ma dareeree biyihii baa dareeree bisaylin dad lam yasil uusan dareerin milahu isagoo kale qadu weligeed daadaan welig isagoo kale imaan baa yimid fakashafa daadkii wuxuu fayday can ilxaddi xadkii alladii xadkaasoo kaanaa ay ahaayeen yakhtalifaani fiihi kuwa isku khilaafsan anaa halkaana iga jidhay halkaana iga jidhaayo malihidii waa leeyahay soo mahay dhulkii laysku hayay baa daadkii ciiddii inta ka qaado baneeyey buu dibadda keena wadahara lilmuslimiina muslimiintana waxaa u waahiray ana saciida ninka saciid la yidhaahdo kaana saadiqan kunlow inuu ahaa wataa calaamadeedii yadna wakaa or meeshaan ma ilahe saciid ibnu zayd baa le dhulka bannaan dhulkii baa dhaqay calaamaadkii baa soo baxay dee qarsoomaay dhulku markuu dhaqmo waxbaa soo baxa ducadiis waa la aqbal horta midaas dhulkii waa caddaad walam talbat filmar'atu haweenaydii kama nagaan bacda daalika intaa ka bacdi ma nagaan ilaa shaaran hal bil mooyaane xataa camiyad ilaa ay indhabeeshay wa baynaa waqti hiya iyadu taduufu ay wareeg wareegayso fii ardihaa dhulkeedii tilka taa lafteeda ahayd dhulkii laftiisii ilaa indha ma qabtay iyadoo iska warwareegayso iska humhumaagsanayso iska malaha dhacdhacaysa saqadad waxay ku dhacday fii bi'rihaa ceelkii dhulka laftiisii ninkan wuxuu ahaa nin mustajaabu dacwaa laga yaabay waana la dulmiyo qofka la dulmiyana ducadiisu misna waa mustajaab ceelkii dhulkii ku yaalay laftiisii bay ku dhacday iyadoo indhala ilaa qofka aan indhaha qabin ma jeedo bohol iyo bohol la-aani qaala cabdullaahi binu cumar baa wuxuu yidhi fa kunnaa waxaanu ahaan jirnay walxaal naxnu qilmaanu wiilaa dhallinyaro aan nahay nasmacu kuwa maqla alinsaana qof yaquulu lilinsaani qof kale ku dhahaya waa anagoo yaraan waa waxay maqli jirna yidhi dadkao qof qof ku dhahaya acmaaka allaahu kamaa acmal arwa ilaaha indhaha kaa qaada si arwa indhaha looga qaaday dadka qof arwa waa anaha sheekadii halhays bay noqotay maxay acmaaka allaahu ilaahay aan ku indhasara kamaa acwal arwa arwa caan noqotay arwaba si indhaha looga qaaday laba qof oo markay isku xanaaqaan ama wada hadlayaan baa xataa maqli jirna anagoo dhallinyara arwada waa nagu hoogaa marka hadalkaasan adigu xoogaaba ragga laga hadlahadlaa xoogaa meeshaas laakiin siirada kale yaa sii dhex gelaysaa iska dhaaf walaa cajaba fii dalika yaa ma jiro hala yaabi farasuulu nebi moxamed calayhi asalaatu wassalaam yaquulu wuxuu yidhi ittaquu iska ilaaliya dacwata almadluumi qofka la dulmiyey habaarkiisa waa waxa wad waddanka gubay fainahu shaaniya laysa ma aha nin baynaha dacwadaas iyo tuugmadaas iyo bayna allaahi ilaahay xijaabun xijaab uma dhexeeyo toos bay ducadaas ilaahay u gaaraysaa oo loo aqbalay fakayfa see baa xaalku noqonayaa idaa kaana almadluumu qofka la dulmiyey markuuba ahaado saciida bna zaydin saciid binu zayd hadduuba madluumka yahay bal ka warama axad alcasharati tobankii mid ka mida ah almubashariina shinka haddaan kor dhigayaa haysta almubashariina loogu bishaareeyey biljannati jannada almubashariina biljanna jannada loogu bishaareeyey radia allaahu canhu wa can jamiici asxaabi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wallahu aclam bisawaab